haatanna dhegeystayaal kuso dhawaada barnamijka caweyska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin si qarsoodiya muddo saddex bilood oo ugu dhex noolaa garoona diyaaradeed oo ka mid a kuwa ammaankooda dunida aadka loo ilaaliyo saddex bilood ayuu ku noolaa sagaal iyo tobankii oktoobar ee sanadkii hore ayuu ayuu ilaa iyo hadda oo laga helay ama la ogaaday oo booliska marka ay soo bandhigayaan
waxaa sidoo kale dhegaystayaal aan idii hayaa oad maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga daruuraha bilaha guga dabayshaday soo kacay badda hooseeye galabtii
waa fanaanka xasan wadda oo inagula caweyn doona qaybo ka mid a heesihiisa iyo weliba waayihiisii fanka ee uu soo maray barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal in ka badan sannad oo ah intii xanuunka koronavirusu dunida ka jiray ayaa ay si weyn isu beddeleen waayihii iyo weliba qaabnololeedkii bulshada waxaana xanuunkan baahay oo ahaa waxaa loogu hadalhaynta badan yahay iyadoo isbeddelada uu sabaybana ay dhan kasta nolosha dadka ula falgaleen waxaana dhinacyada uu saameeyey ka mid a isu socodkii dadka iyadoo garoommada diyaaradaha dhaqdhaqaaqooda si weyn ay wax iskaga beddeleen haddaba sida warbaahinta gudaha maraykanka uu dhowaan daabacday garoonka diyaaradaha ee magaalada shikaago oo ka mid a garoommada ugu waaweyn islamarkaana si lamida kuwa kale ee maraykanka ammaankiisa aada loo ilaaliyo ayaa dhowaan uun lagu warhelaynin in muddo saddex bilooda ku dhex noolaa iyadoo aan la dareemin arrintaasoo dadkii la yaab ku noqotay bal haddaba aan soo dhoweeyey waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan inoo haya
waa mahadsan tahay cabdixakiin sheekadan horta waxaa la ogaaday ama ay dhacday toddobaadkii hore ayay soo baxday waxayna ka dhacday airbortka ohara ee ku yaala magaalada chicago ee dalkan maraykanka markaas say ugu suurta gashay inuu airbortka ku noolaado airbortka waxay ugu suurta gashay horta wuxuu helay mid ka mida baajajka ama kaararka maamulayaasha shaqaalaha airbortka marka kaarkaas ayaa wuxuu u suurageliyey in uu meeshaasi sii joogo oo uu ku dhuunto sidoo kalena hade isagoo kaarka isticmaalaya haddana waxaa u xiran qofka maaska wejiga lagu xirto maadaama uu coronavirus jiro marka waa adkaanaysaa marka in la kala garto qofkii kaarka isticmaalaya inuu isaga yahay iyo in kale maadaama labada indhood un dadka ay kasoo jeedaan marka muddo intee leeg buu ninkaasi airbortka ku dhex dhuumanaya u ku dhex noolaa saddex bilood ayuu ku noolaa sagaal iyo tobankii oktoobar ee sanadkii hore ayuu ayuu ilaa iyo hadda oo laga helay ama la ogaaday oo booliska marka ay soo bandhigayaan marka waa muddo saddex bilood ah ayuu halkaas isku qarinayay saddex bilood muddo yar maaha in eerbood aad ku jirto de intaa dadku isdhex qaadayaan oo la safrayo xagguu cunto ka helaya se suu noolaa sidaan la soconno cabdixakiin eerboorka dadkao dhan waa musaafiriin oo waa safar marka dadka safarka ana dabcan isma yaqaanaanoo haddii aad safar tahay maar kasta qof cusub baad la kulmaysaa marka maadaama uu eerboorka joogo dadka socotada ah ayaa quudin jiray oo cunno u iibin jiray ama waxyaabihii iyaga kasoo hara ama ay ka tegayaanna way kusii reebi jireen suu ku khashafmay amaba lagu ogaaday markii dambe ninkan horta markaad fiirisid waa xuuba ka mid ahaa yacni sida uu kaarka u isticmaalayo oo kale madaxda meesha shaqaalaha marka dadka qaar markaa kaarkaasoo kale isticmaalaysid in lagaa shakiyo way adkaanaysaa oo qof walba yacni iskuma dayaya xitaa inuu inuu isku howlo laakiin laba qof oo ka mid a shaqaalaha diyuuradda oo airbortka joogay ayaa maaragtay arkay way ka yara shakiyeen kadibna waxay ku yidhaahdeen bal maaska iska fur oo maaska wejiga ku xiran iska qaad markii uu iska qaadana waxay ogaadeen in kaarka uu isticmaalayo iyo isaga qofka uu yahay inaysan islahayn kadibna booliska ay ugu waceen sidaas ayaa lagu gartay laguna qabtay hadda ninkii waa kaasoo khashifmay muddo saddex bilood uu ku dhex badbaaday inuu eerboodka ku dhex noolaado markii boolisku qabteen ma hadlay amaba ma sheegay sababta keentay inuu ku doorbido eerboodka inuu ku noolaado muddada intaa leeg horta ninkan waa reer california waa waa lix iyo soddon sano jir adid yasin ayaa la yidhahdaa asalkiisa hore waa hindi marka markii la qabtay oo dabcan booliska way ku wareysanayaan si maaragtay looga soo saaro report waxyaabaha uu ninkani ahaa markii la wareystay marka wuxuu yidhi halkii uu ka dhihi lahaa maaragtay ama diyaarad baa halkan iga tagtay ama lacagtii baa iga go'day ama meelaan aado ma garanayo iyo waxyaabo lamid ah kuma uusan hadlin wuxuu yidhi waxaan ka baqanayay inuu igu dhaco xanuunkan coronavirus marka si aan uga gabado coronavirus dartiis ayaan halkan ugu noolaa oo aan u diidanaa inaan dadka dhex galo ama aan magaalada galo marka cabsi aan xanuunkaas ka qaba darteed ayaan halkan ugu jiro yiri hadda maxaa laga yeelayaa ma la sheegay inuu ciqaab waajahaya ama la dacweynayo in la sii daynayo liskama sii dayn doono dacwad ayaa lagu soo oogi doonaa oo ay ka mid tahay tuuganimo maadaama uu xaday aqoonsi qof kale arrimahaas oo kale waa arrimo waaweyn oo dembiyada waaweyn ay ka mid yihiin oo maraykanka in qof kale aqoonsigiisa aad isticmaasho iyo sidoo kale meel uu iska soo galay maadaama meeshii ay ahayd meel ammaankeeda aad loo sugo isagoon maaragtay ogolaanshahaysanin inuu soo galay iyo waxyaabahaas ayaa lagu soo oogayaa kadibna markii maxkamadda la saaro waa la xukumi doonaa aad iyo aad baad cabdiqaadir umahadsantay adigaa mudan cabdixakiin dhegeystayaashana waxaan leeyahay caweys wanaagsan aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagayay halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska washington ee v o a ugogoyay gablada ugoyogam uga siiugogoyay gablada ugoyogam uga sii ugogoyay gablada ugoyogam uga sii markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaada waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka xasan bila dhimbiil oo ku magac dheer xasan waddo waxaana uu dhegaystayaal qaybtan ku bilaabi doonaa asxaabtiisii ay riwaayadaha soo wada jiri jireen iyo weliba sida ay isula jaan qaadi jireen
waxaan isula jaan qaadi jiray anugu horta inta badan marka riwaayadaha cashqi waxaa la matelaya aniga kuma wanaagsan qof walba waxba ku wanaagsan yahay moogta marka nin saaxiibkay nuur daalcali baa iga wanaagsanaa anigu waxaa ku fiicnaa orod kuma jeeda jaanta qaadoo kale ya ayaa ku fiicnaa inta badan waxaa isla mateli jiray mako shukrin xitaa laftigeyga waan isla mateli jiray iyo khaliif aduu ruwaad aan actor ka noqdo waxaad intii dambe laba kun iyo shantii ayaan mar actor ka noqday haye
inta badan waxaa iskala bixi jirtay aniga maka oo runtii aan isla jaan qaadi jiray heesa aynu usoo noqon doonaa xasan hees waxaa jirta heesaaga deegaano badan oo soomaalida ah aada u soo wada martay oo dalxiis ku geynaysa qofkii heestaa dalxiis haddaynu eegdhaba nooga waran heesta waxaa sameeyey nin cumar kuul la odhan jiro alaa naxariisto u dhintay dhawaan buu dhintay isaguna laxanka anigaa ku daray ninkaa odaygaa alaa naxariista isagu xitaa dhulkaa ma aadinba macalin buu afka luqada faransiisku dhigi jiray runtii aad buu uga warhayay laakiin aad buu u yaqaanay dhulka sheeka ahaan aadiya
saa buu u sameeyey heesta markaa waayay adigu markaa fursad ma u hesho ma tagtay dhulkaa meelo ka mid ah ha waan tegey anuu horena waa u joogi jiray dhulkaan mare muqdisho baana teginaya laakiin anu gobolka hiiraan baa ku dhashay maogta beledweyne laakiin inta kale waa aqaanaa ya marka taa macnaheedu intan dhulkan la sheegayo badankooga waad soo aragtay ama waad soo martay waa aqaana waa aqaana horena waanu aqaanay markii dambena waa marayba ilaa iyo ilaa boosaaso garowe meel walbaa soo maray muqdisho baan magaag marka xasan waxaan la dalxiisinayaa waa jacayl maaha qof jacaylka kolba meel la geenaya meelna lagu nasinaya meelna wax laga siinaya meelna la dejinaya ha ha caashiqii wey caashiqii gabadha waa la dalxiisinaya jacaylkaasi heer caalamiga ah ee dalxiiska ka dhargay meel walba soo maray bal dad cod nagu maqashiisa heestaasi xasan daruuraha bilaha guga dabayshaday kasoo kacay badda hoose galabtii baddada ku degaysano gaddoodii gobo yidhi habeenku bartegay xalay maya waa bariisada ku soo guray budumay dhacaadkiiyo gulaantii ii dhadhab ku biifto dhanka bari barqadii cadceed lagaga soo galay galbeedkana aragtidu bayaan tahay dalxiiskeenii goortaa ku begenaa baabuurka saaro baxanbe galimboon ha jooge baxanbe gabiley ku dhexiyo baxanbe boosaasa geeyo baxanbe
daruuraha ilaha gugaa dabayshaday ka soo kacay badda hoosii galabtii waddada ku tegay saro jaddoodii gobo yidhi habeenkuu bartegay xalay gobo yidhi habeenkuu bartegay xalay mayewa beriisada ku soo guray udumay dhacaadkiiyo gulaantii mayewa beriisada ku soo guray udumay dhacaadkiiyo gulaantii gayi dhadhaab ku biibto dhanka bari barqadii cadee lagaga sooganay mayewa beriisada ku soo guray gudumay dhacaadkiiyo gulaantii mayewa beriisada ku soo guray gudumay dhacaadkiiyo gulaantii gayi dharaab ku biibto dhanka bari barqadii cadee lagaga sooganay galbeedkana aragtidu bayaan tahay dalxiiskeenii goortaa ku beganaa baabuurka saaro galimboon ha jooge gabilay ku dhexiyo dhaxan boosaasa geeyo baxaan bixiyo galbeedkana aragtidu bayaan tahay dalxiiskeenii goortaa ku beganaa gaadhi ugulka saaro dhaxan galimboon ha jooge dhaxan galibey ku dhexiyo dhaxan boosaas tageeyo baxan bixiyo ararba laheedii kugudaday dhibku iyo ilaa godankii baabiri dhulbeeraha gallaydii sideenani garbahay sasaartooy ku badan tahay garbahay sasaartooy ku badan tahay ararba laheedii kugudaday dhibku iyo ilaa godankii baabili dhulbeeraha gallaydii sideenani garbahay sasaartoy ku badan tahay garbahay sasaartoy ku badan tahay ويدون برواقة كبهتي نمعك قلسي يا بلادنك ويدون برواقة كبهتي نمعك قلسي يا بلادنك عردنا قدام توي كقلعتني بشنا قلتاي كبغتي ويادونا برواقة كبهتي معد كل يا بلاد نقي ويادونا برواقة كبهتي معد كل يا بلاد نقي حاردونا بدان توي كقلع تري بشونا قلداي كبوغتي ولي بارنا فرحلو بارنا فرحي dalxiis gareennii goortaa ku begenaa baaburkoodi ka saaro beledweyn ha gaadhe bajdaba ku bogolo xambar weyn ha boqotee guddoonsiye ولي برنا بحلو برنا بحي dalxiis keeni goortaa ku begenaa baaburkoodi ka saaro beledweyn ha gaadhe baydhaba u gogolo xamar weyn ha boqotee guddoonsii
gabadha iyo jacaylkeedaasi halkaasuu soo dalxiisay kasoo noolaa aad iyo aad aad iyo aad waa hagaag Een, isla jacaylkun inagoo ku jirna xasan een, intaynaan jacaylka ka fogaanin hees kale waxaa jirta iyadana isla jacayl unaa laakiin haddana cabasha ay ka yara muuqato Mhm.
jacaylka anaa la jaaray habeen hurdo ka jibsan waaye
I- inta xusulka inta xusulka ugu jiida weliba soo ni jeclaadimabo miyaa jicijico ka waaye
abu abu cumar macalin ayaa sameeyey jacaylka anaa la jaray habeenaka jiibsan waaye jawiya sheekaan dhammanay sardhaxee soo jeedku gaadhay naftaydu miday u jeeshay bogayga markaan u jeexay wixii jiray aan u sheegay jareexo aanoo sugaynin inta xusulkaygu jiiday weliba si xun ii jalaaday miyaan jixinjixoo ka waayay anoo jigjigiyo jabuuti wajeer jawhariyo hargeysa hablaadii dhabaadhan jooga ka waayen midaan jeclaystay jilaalada egmadeedii qalbiga tiigu jeclaaday hadday jaro saraysa saartay jareexu aanoo sugaynin inta xusulkaygu jiiday weliba si xun ii jalaacday miyaan jexjexo ka waayay saasaa ka mid ah iyaduna
jacaylkaana la jaray habeenka jiibsan waayey dhawiya sheeka aan dhammanay dadhaxa soo jeedku gaadhay naftay duuliday u jashay bogayga markaanu jeexay wixii jiray yaanu sheegay naftaydu miday u jashay bogayga markaanu jeexay wixii jiray yaanu sheegay jareexo aana sugayni inta xusulkaygu jiiday weliba si xuni jaleeday miyaan jeexo ka wayo jareexo aana sugayni inta xusulkay ku jiida weliba si xun ii jaldamay miyaan jirin oo ka warin anoo jigjigiyo jabkuti wajeer jowhariyo hargeysa ablaha diridhaba dhex jogaan gawayn midan jaalasa anoo jigjigiyo jabkuti wajeer jowhariyo hargeysa hablaha diridhaba dhex joga gawayogidan jeclate jeelaalada egmadeedii qalbiga tiigu jeclaaday hadday jaartaaraysa saartay jeelaalada egmadeedii qalbiga tiigu jeclaaday hadday jaartaaraysa saartay jareexo aanad sugayni iise xusulkaygu jiiday weliba si xuni jaldacay miyaan jiirixoo ka warin jareexo aanad sugayni iise xusulkaygu jiiday weliba si xuni jaldacay miyaan jiirixoo ka warin miyaan jiirixoo ka warin
qayb kaloo dhegaystayaal waraysigan ka midana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka cawayska washington ee kan xiga guud ahaana barnaamijkeenni toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo